hay-ad cilmi baaris oo lagu magacaabo hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta ayaa dhowaan soo saartay warbixin ku saabsan dhismaha nabadda soomaaliya warbixintan oo ka kooban ilaa labaatan bog cinwaanna looga dhigay caqabadaha iyo fursadaha xagga nabadda ayaa waxay ka hadlaysaa fursadaha iyo weliba caqabadaha horyaala iyo marxaladihii ay soo martay nabadda iyo dib u heshiisiinta soomaaliya haddaba agaasimaha hay-addaasi abuukar yaxye saney ayaa waxaan ka waraystay ugu horreyn bal inuu sharxo caqabaduhu kuwa yihiin caqabadaha kulley neo warbixinta waxay ka taabatay sax caqabad saa muxuu sheegay soomaaliya kulleyta waa wadan dal macnaha kulley burburay waaye marka adduunkana kulleyta macnaha uu gacmaha kula jiraa marka saddex caqabad ayaa noo muuqato macnaha laba waa waa ku midna waa qolada dilsanaba ah macnaha kenya iyo ethoobia oo kuba kale la degan midna waa bulshada guud oo caalamka macnaha bulshada caalamka iyadana macnaha inay caqabad egan kuwii la socda mataana xagga nabad dhiska xagga soomaalida caqabada saddexaadna waa mid anaga gudaheena ah soomaalida xaggeeda ah saddexda qodob ayaa mataana kulli ugu waaweyn haddaa sii balaariyo caqabada macnaha kulli guuda bulshada caalamka xaggeeda saan ognahay sagaasamayadii bilowgeedii u n kii soomaaliya uu ku fashirmay yani macnaha waa aadeen ilaa ay gaarsantaana maraykanka mataqaana inuu ciidankiisa kala soo baxo oo macnaha dibudhiski wadankii heshiisintiisa mataana iyo nidaamkii soo celiyana meesha ku istaagay taa waxaa moodaa mataqaanaa hadaf guud macnaha oo adduunka leeyahay oo soomaaliya dib loogu soo dhiso mataa lagu soo celiyo nidaamkii dowladnimo lagu heshiisiiyo meeshaa macnaha wuu ka maqnaa saa dareemi saansa dareemayno macnaha muuqata taa waa qodob waad sii wadan doontaa haddaan ku weydiiyo markaan nimaadno xaaladda dhow ee hadda saamaynta kule waxa taagan maxay soomaalidu ku leedahay door ah caqabadaha taagan waa kuley caqab soomaalida qeybay ka tahay waana qaybta aan ka hadalnay soomaalida naftigeeda wajirta qeybay ka yihiin waa qeybana kuley waxawaaye waxa u qeybay kaliya mataana mid caqabad ka imaanaysa xagga bulshada caalamka xaggeeda iyo caqabad ka imaanaysa kuwa gobolka nala degada dilka nala xaggooda iyo caqabad anaga gudaheena taa waa sheegnay marka midaan hadda haddaan ku noqdo mataqaana caqabada bulshada caalamka xaggeeda saayuinka hadaba aan sheegay oo kufashirka macnaha sagaashameeyada bilowgeedii qorshihii macnaha soomaalia lagu dejiyay ahayd waa socotay soomaalida macnaha marka gudaheeda dadaal ayaa muuqday waxaan ognahay mataqaana maxaakiimta inay yimideen mataqana isku daya inay wax sameeyaan laakiin haddana maxkamadihii macnaha iyadoo la isticmaalayo macnaha nimankii dagaal ogayaashii ah waddanka joogay in macnaha la isticmaalayo oo maxkamadda doorkooda iyo dadaalkooda laga hor yimid oo laga hortagay taana iyadana waa muuqataa macnaha oo ah in macnaha bulshada caalamka inay qayb ka taha taas macnaha waxaawaaye waxaana keenta wax kale maaha in si kale laga qaba nimankaan macnaha asaamiyiinta ama mataqana maxkamadaha waday inay macnaha ay hayeen man ajenda kala wato waana waana macquul tan soomaalidu ay leedahayna bal iyadana faahfaahay caqabada soomaalida kuleyta waa waa ilaa hadda waa mida taagan oo ah u qaybsan macnaha nidaamkan qabaliga ah oo qolaba macnaha ismooda inay matana tahay wadan ay tahay oo haddaba keenay macnaha hadda nidaamka hadda macnaha lagu magacaabo federaalka lagu magacaabo keenay taasoo macnaha soomaalida sii qayqeybiyey macnaa sida muuqata waa qarabay kuduli karaa mataqaana waa nidaamka waa nidaam macnaha daahsan oo awoodda la baayay waa sax taas waa dood wadnaan kartaa laakiin waxaa muuqata nidaamka federaalka ah anoo hadda macnaha cidna gaara farta ugu fiiqeynin kulli bolkana mataqana qolaakana manaha cid gaala farta ku fiiqin laakiin guud ahaan waxay macnaha jiraan ka hadalnay mataqaanaa taasoo keentay macnaha marka soomaalida inay ukala gogo'do qaab qabiileed ukala gogo'do taa macnaha caqabada macnaha waa sii bilaaba sagaashii koli bilaabata weye oo dagaalkii macnaha qabiileed saas uu macnaha ku bilowday haddana macnaha aan joogno laba qof ilahay duwanka aan joogno macnaha lagu socdo qaab qabiil ku dhisan oo aan aan aan xal guud aan keeni doonin sida muuqata laakiin u baahan in soomaalida macnaha ay fahanto oo ay macnaha keysiiso wixii dhacayo mataqaana lagu kala tegay taas ayaa mataqaana kuli iyadana muuqato xagga soomaalida ah waxaa kaloo iyadana jirta mataqaanaa in soomaalida ilaa hadda waxay wax adeegis ku yihin aysan muuqanin sababtoo ah yani hadda waxaan ognahay mataqaana laba laba sanadka labada kun waxaa la keenay mataqana afar dhib cishan ayaa ayay shirkii carta ka dhacay mataqana kasoo bilowday ilaa hadda macnaha waa socday waashi waa lagu shaqeeyey muddo ah haddana ilaa hadda misku shaari weli mataqana oo hadda qaar ayaa lee ayaa dowladda ayaa waxay leedahay waa garta nidaamka macnaha afar dhib cishan ayaa mataqana ku shaqeeyaynaa weli way inkastoo qaar kamid a gobolada ay leeyihiin mataqana nidaamka aan ka gudubno aan u gudubno mataqana nidaamka macnaha degmooyinka ayna u gudubno fursadaha jira maxay yihiin fursadaha kuleytaba guud ahaan waxaa macnaha asal u ah in soomaalida ay fahmaan inay heshiiyaan oo ay ka heshiiyaan dhamaan waxaan sababta wax hadda socdo isqabsiga iyo macataan iyo kala gogo-a waxa keena waa waa way caddahay waa qabiilka lagu dagaalamay kala shakiga meesha soo galay matala in in in laisku xadgudbay taa waa xaqiiqa marka waxa waxa dhacay waa taas marka maxaa xalka ah macnaha muxuu yahay in soomaalida macnaha eeiga macnaha soo wada filaysan kaligood iyagoo ah inay isu yimaadaan yirahdaa matala or maxaa xal noo ah anagoo soomaali ah waan isxalin karnaa mataqaana gacan kale uma baahnin annaga ayaa mataqaana isku filan oo aan ka heshii karno waxaynu gaara aan ka heshiino oo macnaha odaygoodii odaadkoodii kii macnaha aqoonyahan heshiiga matala ku jiro u yimaado dhalinyarada ay timaado dhammaantood ay yimaadaan matala yidhahdaan war miyo maxaa maxaana i qallamay maxaana xal noo ah waa u jeednaa meeshaan marayne xaaladda soomaaliya kus- ku sugantaa matala waxaa moodaa xaalad fiican ma aha hadaan ka hadalno ee gaar ahaana matala kuwa gobolka nala- dariska nala ahna macnaha faa'iidooyin joogta ay waddan ku hayaan laakiin waxaa taas sababteeda ah oo asal u ah dadka soomaalida ayaa kala qaybsan oo kala kala kala kala qayqaybiyey oo lagu kala qayqaybiyey matala nidaamkan qabiilka lagu kala qayqaybiyey marka taa in la gudba ayaa xal ah oo u baahan in macnaa dad waxgarada macnaa hogaan ah oo Okay.
soomaalida macnaha ka dhex kaso- kasoo dhexbaxa inay isu yimaadaan waaye oo ay matala yidhahdaan matala qaabkan aan ku xodo qaab saxa ma aha hay-adaha dawliga hadda jira maxaa taloodu haysaa dagaalada dawliga hadda jira kulligi waa iskuday baa socda kulligi sam sam sam sam sida noo muuqata labada kun iyo laba toban dowlad ayaa timid oo matana qarameed oo oo oo dowlad rasmi ah ayaa timid dadaal bay wadaan laakiin weli macnaha waxaa moodaa weli kuma joogto sababtoo ah yani ilaa hadda mataqaana yani wadankan waxaa jooga ciidamo ajnabi ayaa jooga oo afrikaan ayaa jooga african union kadaa joogo amazon ayaa joogta amazon ilaa hadda mataqaana kulli ta ma cadda waqtiga wadanka baxaysa ma cadda taasoo sababteeda ay tahay in aada looga gaabiyey in macnaha la dhiso macnaha hay-adihii dawliga ahaa ay ugu horeeyaan ciidamada wadanka la dhiso taa marka macnaha waxaa saan hore u sheegay macnaha waxaa waaye waxay ka imaan kartaa dadka soomaalida ah ee degan gobolada soomaaliya degan inay iiga gartaan ay yidhahdaan inay mataa iyaga hogaankoodana macnaha uma- taas u wado oo as- asal ay tahay sababta hogaanka ayaa maxaa wax kasta wax kasta macnaha fuli kara hogaanka inuu ka shaqeeyo ka yimaadantana inay inay- inay inay ka go-an tahay inuu macnaha een, nidaamka dowladeed ama mataqaana ciidamada wadanka macnaha securitygoda iyo nabadgelyada soo celin lahaa in laga shaqeeyo waana laga shaqeyn karaa mataqaana soomaalida kulli awoodaas way leedahay laakiin waxay u baahan tahay mataqaana hogaan ay ka go-an tahay inuu la yimaado macnaha een, tallaabadaas inuu la yimaado qaado een, mana dhib badna waana la samayn karaa mataqaana boqol kiiba boqol taa ayaa macnaha waxay keenaysaa in nabad nabadda in lasoo celiyo oo ciidamada soomaaliya mataa nabadda soo celiyaan wadankana mataqaana ammaankiisa la sugo mataqaana dibadii gudaba laga sugo taa ayaa macnaha waxaa moodaa inay xal ka tahay oo dhammaan cid kasta soomaaliya mataqaana ka saaran waajib laakiin hogaanka ay leeyihiin kuwa macnaha ha joogaan gobol ama ha joogaan mataqaana anay- an- eh, kuwa go- ana qaranka guud ha ka shaqeeyaan dhammaantood macnaha ay tahay macnaha xil saaran laakiin hogaan dhaqaajiyo loo baahan in la helo kaasi wuxuu ahaa abukar yaxye sanay oo ka tirsan urur dhowaanta soo saaray warbixin ay kaga faalloonayaan amniga soomaaliya wuxuu u warramayey haaruun macruuf